asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu cana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta iyo si kasta aad noo dhegaysanaysaan halkani waa madasha lixdanka oo ahlaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa lagaga jiraa adduunka dacaladiisa oo dhan waxaana sidoo kale lagala xidhiidhaa oo laga dhegaystaa wasiidyada soomaalida waxaa maanta marti noogu ah madasha lixdanka mudane cabdibare yuusuf jiil oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa xildhibaanadii dowladda federaalka ee soomaaliya kusoo dhawow cabdibare madasha lixdanka aada iyo aad baad umahadsantihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed oo had meeshaan lixdan sigirta ku jira waxaa idinku salaamaya salaamta saamka asalaamu calaykum watullahi barakaatu waa soo dhawe aada iyo aad baad umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad annaguna salaanta waanu kaa qaadnay intaa kabacdi waxaynu gudagelaynaa waraysigii maanta aynu ku ballansanayn in muddaana la sugayay cabdibarow madasha lixdanka waxaad noo guud martaa marka u horeysa introduction waxaad naga sigtaa naftaada aqoontaada iyo khibradaada iyo intii aad ka shaqaynaysay si kooban
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad umahadsan tihiin anigu marka hore waxaan ku dhashay gaalkacyaan ku dhashay dugsiga sare iyo dugsiga hoose waxaan kaga soo baxay caasimada soomaaliya muqdisho dugsiga sare xisaabaadka iyo cabiraada iskalfujineeriya iyo dugsiga hoose dhexeeya si xismaan cid iyo taqaana taqaan sideetamaadkii sideetan iyo lix sideetan todoba waxaan ka baxay kuliyadda ciidamada jaalisiyaad kabacdi sanooyinkaas udhexaysa oo kaleta aan ama aan tababarada ku jiray ama aan iskuulaadka dhiganhayay waxaan siminaaro kala duwan oo xagga amniga hay-adaha amniga kusoo qaatay daro badan oo dibadda ah oo talyaaniga iyo jarmalka iyo masar iyo dalal kaloo badan afrikaanka kusoo qaatay anigoo sarkaal ka tirsan dowladii soomaaliya burburkii dhacay burburka hadduu ku dhacayna haddee adduunka dacaladiisa la kala aaday sideed sideetan iyo sagaashankii markii burburku soo dhawaa waxaan ka baxay kuliyadda culunta siyaasadda ee muqdisho waxaan aada u bartay arrimahan maaragtay sirdoonka iyo maaragtay dabagalka waxyaabaha musuq maasuqa iyo maaragtay amniga dowladda maareynteeda iyo sida dowlad maaragtay loo amnigeeda loo maareeyo oo runtii dalal badan oo caalamka aan khibrad kaga soo qaatay dowladdii kumeel gaarkeed cabdullahi yuusuf waxaan kasoo noqday taliyaxeenkii hogaanka sodcaalka oo muddo afar sano aan ka ahaa afartaas sano marka arkay musuq maasuqa iyo dhibaatada ka jirta baasboorka lagu sameynayo waan anigoo si sharafle maaragtay isaga cisray oo shaqada ka tegey si berri ka maalin aan la oran meeshaas yaa maanta joogay maalintan tagayeyna warqad official ah waxaan u qoray ra-iisul wasaarihii xilligaa joogay cumar cabdishiid cali sharmaake iyo madaxweyne sheekh shariif oo labaduba ay iga aqbaleen markaan soo jeeday tala soo jeedin badan baasaboorkii soomaaliya oo hanka siyaasadeed lahaa meeshuu u socdo kabacdi laba kun iyo laba iyo tobankii waxaan ka mid noqday xildhibaan xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliya oo aan markaas ahaa afar sano udambeysa hadda ahaa xilligii aan xildhibaanka la idhaarin rabay oo maalmadeed ka hareen waa tii la xiray oo anigoo xabsiga gaal shiraha ku jira la dhaariyey aan kamid ahaa laba boqol iyo kow iyo tobankii sababta la ii xirayna waxay ahayd haddii mar haddaan hogaanka sucaalka ka shaqeynayay oo khaladaad badan oo dowladdu markaas xilligii sheekh shariif baasaboorka ay ku samaysay isdabamarin badan aan shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan usoo gudbiyey asbaabahaasaa la ii xiray haddana waxaan ahay muxuu aha xildhibaankii u dambeeyey oo dowladda federaalka oo runtii wax badan ka og xaaladda soomaaliya ay maanta ku sugan tahay ama soomaaliya o dhan ha ahaato khaasatan puntland iyo dowladda federaalka ah garwadeenadooda meeshay waxu wadaan marka aada iyo aad baad umasantihi haddaan wax yar soo koobo intaasa idinku soo koobo waad mahadsan tahay waa good introduction weye cabdibarow dhegeystayaal dadweyneheena dee kasoo galay waxaa maanta inoogu casuunaa sidii ballanta bay ahayd cabdibare yuusuf jibriil oo ahaa xildhibaan ka mid a xildhibaanadii dowladda federaalka ee soomaaliya aynuna doonayno maanta inaynu kaga bogano waxyaabihii inta badan aynu isku weydiin jirnay madasha lixdanka cabdibare dhawaan baad ka timi soomaaliya waxaadna ahayd xildhibaanadii afarta sano wax kasoo daadihinayay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana nagu maqaalaa imika tartan inaad mar labaad gashay walow aanad ku guulaysan dad si kooban nooga waranto guud ahaan siyaasadda soomaaliya halkaa xaalku marayo doorashooyinka waxaad ka filayso waxii ugu dambeeyey
bismillahi raxmaan raxiim xaaladda soomaaliya hadde waxaan filayaa inaydan qof hadda maanta looga sheekeynayo uusan jirin qof walba waa la socdaa laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo dhiteela hoosaah oo soomaaliya ka socda xaaladeeda ka socda dhibitaalkaas oo ah dadka dibadaha jira waxaad moodaa dad u ooman dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn u ooman laakiin waxaa jira dad aada u fara badan oo aad moodid siyaasadii soomaaliya inay noqotay labakacleyn hadda gees loo loo gurgursiinayo oo dalal badan oo maaragtay caalamka ka tirsan ama wadamada africa ha ahaadeen ay wax u yeerinayaan soomaaliya siyaasadeeda maanta haddaan loo eegin waktigan xaadirkaa dad soomaaliyeed oo ka danqada xaaladda soomaaliya ku sugan tahay aan maanta la helin oo aan la helin dad aqoon-yahana dad waxdarada siyaasiyiin isku jira oo waxbartay oo ka danqanaya xaaladda soomaaliya maanta haddaan soomaaliya loo helin ayna u istaagin soomaaliya waxaan umaynahayaa sanooyinka soo socda meel ay aan laga soo raadin karin mustaqbalka inay geli doonto oo mugdiya maxaa yeelay mugdigaas waxaa gelinaya nimanka hogaamiyaasha oo dalka maanta gacanta ku haya niman ayagu isu taliya oo tala dalka gacantooda tala talooda ku jirto horta dalka maahan waa niman wax loo yeelinayo in wax loo yeelinayo wax idinkaa markhaati ka oo saddex maalmood ka hor markii nimanka maadaasha la baxay oo usoo istaagay burburinta iyo kala qaybinta iyo iskahorkeenka shacabka soomaaliyeed oo maadaasha la baxay ama maamul goboleedyahaadeen ama hogaan sare dowladda federaalka ha ka tirsanaadeen go-aan cad inay inta gaadeen iyagoo jebiyey markay wax walba soo burbusheen iyagoo jebiyey qodob dastuuriya oo ku salaysanaa aqalka sare konton iyo afar oo dastuuriya inay inta si toosa u jebiyeen sideed iyo toban baanu ku darna ay yidhaahdeen beeshii caalamkiina ka danqatay oo beesha caalamka anagu aan u naqaano beesha lixaad oo soomaaliya ugu awooda badan inay rajagti saartay oo arrinta ay diiday haddana ayagii ay qoraal soo saareen oo yidhahdeen be caalamka waanu ku raacno baarlamaankaan u geynay marka waa niman haddee maalinba wax walba iska faganayay oo muddooyinkii ugu dambeeyey shantii bilood ugu dambeysay dalka iska faganayay oo waxay rabaan ku maamulanayay oo cid la hadlaysaa waxaan aada marka uga xumahay mar haddii beeshii beeshii lixaad oo beesha caalamka iyadu aragtay dalkan meesha loo wado oo iyadu isla yaabtay shacab soomaaliyeed ama aqoon leh ama waxgarada oo caalamka duceysa meel joog ha ahaadeen aan ka hadlin oo ilaa hadda arrintaa aan ku tilmaamay nimankaan dalka faganayo dalka baaqanayo meeshoodan aan ka hadlin hortaas waa ayaan daro waxaan aada ugu mahad celinayaa nimanka musharaxiinta qaarkood oo runtii iyagu ka dhiidhiyey oo beesha caalamka kula xisaabtamay inay raalli ka yihiin diinta inay caddeeyaan dastuurkan lagu tubanayo iyo dalkan laiska horkeenayo arrintaasa nimankaasu waxay mudan yihiin runtii niman soomaali ka danqaday bay og yihiin siyaasadda soomaaliya marka mar labada haddaan dib ugu noqdo shacabka soomaaliyeed waxaan ku dhiirinaya ama idinka idin sheegaya labada mas-uuloo maanta dalka ugu sar saddexda mas-uuloo dalka maanta ugu sarreysa waa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya saddexdaa mid kamidoo hadduu dalkan kusoo laabto soomaaliya in taariikhdeeda mugdi laga raadin doono oo meel fog laga raadinayo soomaaliya maanta dhibaatada haysta waxa weye ninkii tartamaya oo shacabka soomaaliya inta dhex gala taageero ka raadsada ama baarlamaanka dhex raas ka dhex raadsada adduunku soomaalida waxay ku faaleysaa inta ninkii utagaan bay leeyihiin hebelow adiga yaa ku wata dalkee ku wata haddaan dal hebel ku wadan dowladnimo magaarisaniyo iska fadhiiso ma ethoobia ku wata ma kenya ku wata ma imaaraadkaagu ku wata ma maraykankaagu ku wata waad aragteen oo qoraal kasta soo baxin in la yihahdo maanta waddankaasaa soo saar hebel buu soo taageera waad ujeedaan maanta addisaba in la muxuu ahaa shariif shariif xasan oo carabaha ka yimid inuu maanta addisaba kusugan yahay xasan sheekhan loogu yeeray oo lagu cadaadinayo shariif xasan madaxweynaha koonfur galbeed lagu cadaadinayo dowladda ethoobia ku cadaadinayso in muxuu ahaa xasan xasan sheekh codka la siiyo oo muxuu ahaa xildhibaanada meesha digir iyo marifle shariif xasan ku dhiiriyay in in loo siiyo codka in la siiyo xasan sheekh la siiyo maxaa yeelay waxay ka arkeen danahoodii siyaasadood bay ka arkeen marka dalkii halkaasu marayaayo dalka soomaaliya cuduudin kama xigto cudurro ma lahani inta loo istaago maanta soomaaliya waxay u baahan tahay badbaaday u baahan tahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dad ka naxa oo ka diirayooda boqolaalka qof oo badaha ku daadanaya ka kalbuucda marka nimanka maanta siyaasadda soomaaliya horboodahaya soomaaliya gaba haadaan bay ka tuureen haadaantaa in laga daba tago intayna meofil gaarin baan idana idana idinku rajeynaya marka siyaasada soomaaliya halkaasay ku socotahay waxqabad bay u baahan tahay hadal uma baahan ee loo istaago soomaaliya
aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo aalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaa maantana inoogu martiya mudane ex xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil cabdibare haddii aad ka dayrisay hogaankii dalka soo xukumayay dhowrkii sane iminka lasoo dhaafay sida madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iminkana aada moodo ogaalkayo inay iyagu uga cadcad yihiin yaad filaysaa inay kusoo baxayaan cidhitaanaji ma la gelaysaa musharaxiinta kale ee faraha badan cidhiiri ma gelin karaa ogaalkaaga yaad tuhunsan tahay inay kusoo bixi doonaan meesha markaad waxyaaba badan og tahay
horta sidaad la socotaa maanta soomaaliya waxaa ka lumay damiirkii siyaasadeed baa ka lumay iyo muxuu ahaa qadiyadii soomaaliya maanta soomaaliya waxaad moodaa ninkii jeebka gacan jeebka u buuran yahay oo jeebka dharbaaxaya oo gacanta fidinhaya in muxuu ahaa naleeyahay hana hogaamiyo iyadoo la fiirinayn qadiyad la fiirinayn dhibaatada taas ugu wacna waxa weeye oo wadankii maanta uu door biday shilin in lagu lagu iibsado door biday waa waa arrintan sintaahoo soomaaliya la dhex dhigay oo four point five ka ilaa four point five la daba taagan yahay oo inta nin maamul goboleedu banaanka istaaga yidhaahdo muxuu ahaa bankii noon haddii yana four bent sida ka yeeli mayno haddana dib inta u noqdo muxuu ahaa laftigiisii la aamusiyo haddana yidhaahdo muxuu aha four bent feba qaadan soomaaliya intay saa u gabadhacdaynayso oo oo muxuu ahaa dhibaatadaas daba taagan tahay horta soomaaliya muxuu ahaa rajadooda aad bay usii lidataa waa in laga shaqeeyaa horta four bent safe sidii loo gudbi lahaa oo lagu muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed ama dibad ha jooga ama guda ha joogeen baarlamaanka markaa jooga ay ku cadaabiyaan oo banaanbax lagu sameeya oo afkaar kalisa la sameeya oo gudihii la taga sidii looga bixi lahaa suntaan muxuu ahaa somaliland dhex dhigay oo beesha caalamka horboodeysa aqli soomaaliyeed oo kale keeneen la waayo taa in laga hortago arrintaa musharaxnimada runtii anigu waxaan maanta aaminsanahay oo aan ku kalsoonahay shacabka soomaaliyeed ama xildhibaanadii hore ahaadeen ama xildhibaanadan dambe hadii ha ahaadeen inay inta lacag qaataan ayna dooranaynin xasan sheekh iyo cumar cabdishe ayna dooranayn baan ku rajo qabaa maxaa yeelay baarlamaanka maanta soo noqday waa baarlamaan wada xogaagaaro boqolkiiba boqolkiiba sagaashan iyo labo sidaan ka xogta aan ka warhayo aan ogahay boqolkiiba sagaashan iyo labo waxaa soo laabtay baarlamaankii hore baa soo laabtay oo og nimankan ciilka iyo rafaadka iyo dhibaatada ay soomaaliya badeen waxaan anigu marka aaminsanahay haddaan siyaasadda si fiican u dhuuxo wixii aan ka ahayn guddoomiyahan baarlamaanka asoo wax qiimaa hadda dhib oo u fadhiyo malahane baarlamaan baa un meesha hogaaminaya laakiin labadan hogaamiyo maaragtay dalka maanta farta loogu fiiqayo labadii sano udambeysay soomaaliya aadaan ka tuuray in baarlamaankan in baarlamaanka cusub uusan dooran doonin shacabka soomaaliya uusan dooran doonin oo aan aaminsanahay nimankan kale oo hadda tartamhaya ka yimaada inuu dhaami doono oo waayo aragnimo badan oo ku qaatay inuu dhaami ayaan aaminsanahay anuu hadda ma oran karo hebel baa soo baxaya laakiin nimankan in hadda hangool isaga hayaan baan aaminsanahay waad ogeydeen oo ra-iisul wasaarihi cabduuli sheekh waxaa lagu ceeshay oo lagu eriyey oo lagu abaabulo malaayiin dollar ugu baxsho ahayd shan milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun oo dollar oo shacabka soomaali baan lagu bixiyey lacagtaa lagu baxshay inuu booska wadaariyo waxaa la arkay nin shaqadiisii ka adag oo soomaalinimo u helan oo u diyaarsan in soomaaliya meel laga soo saaro taasaa marka keentay xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdiweli iyadoo sagaal dool madaxa la gashay in la rido kabacdina la keeno cumar cabdirashiid la keeno oo aad aragteen labadii sano cumar cabdirashiid dalka uu joogay meesha dalku ku socday dhibaatada ka dhacday muxuu ahaa mushaar la-aanta dhaqaale la-aanta ka dhacday marka siyaasaddii halkaasay taagan tahay waxay u baahan tahay in markasta la daba qabto soomaaliya oo loo istaaga u baahanta
hagaag waad mahadsan tahay haddaa su-aal weydiiyo cabdibarow xilli imika laga joogo afar sanadood waa labadi kun iyo labaiyo tobankii waxaan tuhumsanahay inaad kamid tahay xildhibaanadii doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyneha xilligaas doortay xilli imika laga joogo laba sanadoodna xildhibaanadii ansixiyey cumar cabdirashiid ayaad kamid ahayd saan tuhumsanahay goormaad ogaatay labada nin waxtar la-aantood
horta waa su-aal aabuusa horta waxaan rabaa inaad idin sheego xasan sheekh oona aqoon u lahayn oo muxuu ahaa aana aqoon u lahayn baan subaxii meesha la fadhiyey oo baarlamaanka la dooranayay wejigiisaan si fiican u dheeday kaduudka ka muuqda iyo maaragtay waxa idinkaa wejigiisa wax ka muuqda markaasaan waxaan dareemay ninkaa inuu yahay ninkii soomaaliya loo soo diray oo haadaan loo ridi haadaan ka ridi lahaa waxaan qof kasta oo shacab soomaaliya u caddaynaya madaxweyne xasan sheekh aan hortiisa xataa u sheegay oo aan ku iri waxaan ku faraxsanahay oo xilligii ra-iisul wasaare yulka la ridahayay intuu yiri war dagaalka iga jooji oo na taageer aan isbedel samayn oo hortiisa aan ku yiri madaxweyne waxaan maanta ku faraxsanahay oo markhaati madoona in cumar cabdishiidna hor fadhiyey inayga maanta waxaan ku faraxsanahay oo aan aana maaha isla cilkaambeynin cod aan leeyahay inaada ku fadhiyin oo aana ku dooran marka anigu horta xasan sheekh ma dooranin cod aan leeyahayna kuma fadhiyin cumar cabdirashiidna waxaan bartay laba kun iyo sagaalkii markuu ra-iisul wasaaraha ahaa dadkii ka lahaa war ninkan yaan ra-iisul wasaare laga dhigin war soomaaliya haadaan ka tuurahayaaban ka mid ahaa umana codayn saddex iyo tobankii qof oo diiday inay cumar cabdishiid u codayso oo diiday baan ka mid ahaa maxaa yeelay shacabka soomaaliya inaan been u sheego oo haadaan ka tuuraan rabin qofka anigu codka aan siinahayo ama qofka aan dooranayo waa qof aan aaminsanahay qadiyadiisa aan aaminsanahay waxtarkiisa aan aaminsanahay meeshuu wax u wadayo meeshuu wax u hogaaminaya aan ogahay marka labadaba halkaasaan ka taagnaa waana ogaa labadaba soomaaliya inay haadaan ka tuuraysa laakiin dalka waxaa qarribahaya haddee dollar aan koon ku dhacayn iyo lacag muxuu aha cid aan ku xisaabtanaysa aan jirin oo soomaaliya lagu baabiinayo la iska keenayo banki dhexe aan kusoo aan ku dhacayn oo nin gacanta loo gelinayo loogu talagalay soomaaliya in lagu baabi'iyo kan qayb qolada qaybinaysa iyo kan sii qaybinaya dee taasaa soomaaliya baabi'isay sidii taa loo gudbi lahaa waa in falankeeda la qaata laga shaqeeyaa oo ah in laga gudbo four point four oo doorasho hal qof iyo hal coda loo loo gudbaa taasaa dowladnimo iyo nidaa lagu gaari karaa aad baad umaadsan tahay cabdi barre su-aal kale oo isla baarlamaanka ku saabsan afar sano ayaad kamid ahayd baarlamaanka federaalka soomaaliya dacdooyin waaweyn baana ka dhacay oo mooshinno madaxweynaha mar laga keenay walow dhici sowday laba ra-iisul wasaare mooshinna lagu eriyey baa jiray mooshinna mararka qaar loo loo qaadayay stroog la fulinayo xankaasa baa jiray iminka xildhibaano cusub baa la keenay sida aad noo sheegtay mar dhaweydna boqol kiiba sagaashan iyo laba waa kuwii hore waxaa lagu bartay mooshin kastoo la keeno in lacaguna ay ku xidhan tahay aslongaas lacagta la bixiyo mooshinkaasi ama ha qaldanaado ama ha saxsanaadee inuu fulo sidee isbeddel ku keeni karaan marka dee la dayrana waad ka muujisay sidii arrinku ahaan jiray iminkana waxaa tiri boqol kiiba sagaashan iyo labaa soo noqday marka xagee ka imanaya isbeddelku
isbeddelku wuxuu ka imaanayaa oo khaladku weyn ka imaanaya horta waa madaxweynaha weeye madaxweynaha weeye khaladku haddii la helo madaxweyne ku taagan sharcigii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo idmay iyo wuxuu ku dhaartay dalka iyo dadka iyo diinta ku dhaartay uu ilaalinayo horta wax isqabsiga ma imaanayo waxa keenaya isqabsiga iyo dhibaatada ugu weyn waxa keenaya oo baarlamaanka lagu abaabulaya waxa weeye madaxweynihii baa sharcigii aan ilaalinayn oo sharci shaqadii asaguna inta soo dhaafay buu wuxuu shanta lasoo gelayaa shaqadii xukuumaddu lasoo gelayaa xukuumadduna waa hay-adda waa hay-adda keliya oo dalka iyadu maamusha oo gacanta ku haysa amnigiisa ha ahaato horumarintiisa ha ahaato isku xirka dalka ha ahaato maamul goboleedya la dhisayo ay ka qayb qaadanayaan ha ahaato hawshaas waa hawshii xukuumadda madaxweynehana waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo sharcigii iyo dastuurkii uu ku dhaartay dalka inuu ilaaliyo marka dhibaatada waxa keenaysa oo ugu weyn waa in la helaa madaxweyne ilaalinaya sharciga ilaalinaya madaxweyne aan maaragtay xukuumadda shaqeeda aan faraha la gelinin taa haddii la helo wax badan baa isbedelaya laakiin markii la helo madaxweyne isagu dastuurkii jebinaya oo xukuumadda shaqeeda la gelaya oo wasiirka shaqadiisii isagu muxuha wti ugu baxayo oo shaqadii agaasimaha safar ugu baxayo oo tii ra-iisul wasaaraha shaqa ugu baxayo oo isagii markasi diyaaro saaran yahay oo sharcigiisa u jebinayo oo markii ra-isul wasaaruhu yihaado timaatay cabdi barre madaxweynaha aad tilmaantay wuu wacnaan lahaa cid walibana way aragtaa inuu wadanka ku haboonaan lahaa madaxweyne wadan iyo wadanka hore ukaxeeya xagee laakiin laga keenaya xasan waa musharax cumarna baag ab buu ka yahay oo ka dhinac sharaxan yahay lacagna way haystaan xildhibaanaduna saad sheegtay boqol kiiba sagaashan iyo laba waa kuwii la iibsan jiray madaxweynaha marka aad tilmaamayso leeda wadanku ka saaraya cidhiidhiga jaanis miyuu u banaan yahay
waa u ban waa u banaan yaho si loola idinku ka qayb qaato kuwa hadda ordee fartaan ku fiiqinay idinkaan dibadaha jooga hadda hadlaya ka qayb qaato isxilqaama oo iska soo saara nin tayale iska soo saara oo gudihii gala oo ka shaqeeya baarlamaankii oo lobby ku sameeya ha ku hadlaynina kuwaas laakiin haddaynu inagu banaanka ka hadalno oo banaanka iska istaagno oo nidhaahno hebel baa maxaa saa noqon haya waxba ma hagaagayaan waxa wax hagaajin kara waxa wax watoosin kara waxa dalkii geli kara oo qayb ka qadan kara waa dadkan dibadaha jooga ka qayb qaata dalka oo taga oo wax ka bedela wax weyn baad ka bedeli kartaan wax weyn baad odadeeda ka bedeli kartaan yeynaan ku hadlaynin nin shilin dalka ka qaadanaya iyo nin la muxuu ahaa afar sana anse afar sana maaragtay muxuu ahaa dib ugu noqonayo haddana muxuu ahaa qabyo ninki ninki ninki ninkii dhamaystiri kara marka kaas aynu dalka ka qabanno waana laga qaban karaa maantay wakti baa la haystaa ilaa saddex ilaa bishaan oo dhan doorasho ma dhici doonto ha laga qayb qaato qololeeda ha laga qaybto intiina hadda khadkan ku dhegeysanaysa oo caalamka jira ninkii han siyaaseele inta loo diyaar garoobo oo dhaqaalo loo urursho ha lagu garab siiyo oo halkaa ha la geeyo kabacdina ha noqda madaxweyne fiicane kuwaan bahaloobay oo dalka daadhashay oo afartan sano liqay yaan dalka lagu hadlayni dee cid la dabaaqtanta ama cid la
godoxilligii tartamayey labadii kun iyo laba iyo tobankii markii uu soo baxay xubin siyaasi oo laga yaqaan gejiga soomaaliyeed ma ahayn wuu cusbaa qaar waxay yidhaahdaan marka hoos baa laga waday oo dawlado iyo wax aynkaasa baa dabada ka riixay dadka codka ridayana xildhibaanadii federaalka oo sida kuwan iminka lasoo doortay oo kale adiguna aad ka mid ahayd ayay ahaayeen beesha caalamku aad ku tilmaantay beesha lixaad oo nimanka dhaqaalaha ugu badanna ah ogaalkaaga influence intee la-eg bay ku yeeshaan xildhibaanada codka bixinaya
horta xasan sheekh waa run nin la yaqaanay ama siyaasda somaliland lama aqoon ma ahayn nin wuxuu ahaa dadku markaas lahaa isbedel bay samaynayaan in uu maanta soo baxo xasan sheekh oo dalkii saa u burbursho oo dalka u dhibaateeyana anigu mas-uuliyaddeeda waxaan saaraya cabdiweli maxamed caligaas baan saaraya maxaa yeelay markuu guuldaraystay oo soddon ninkii saddexaad noqday meeshuu sii tartami lahaa oo aan aaminsanahay asagoo xataa hadduu wareega saddexaad geel lahaa inuu meel fiican gaari lahaa inuu xildhibaanadii ku dhiiriyey oo yihi muxuu ahaa isbedelka ha loo heliyo iyadoo markaa laga cararayay laba shariif oo la bartay wixii ay dalka kusoo kordhiyeen afartii sano ay dalka joogeen dawlada markaas beeshaan caalamka nimankaan sheeganayo beesha lixaad oo markaas xasan sheikh yaqaanay ama u ololeynayay ma ayna jirin keliya dalka u ololeynayay oo dhaqaalaha tobanka milyano kusoo baxay xasan kusoo baxayna waxaa bixiyay dawladda qatar baa bixisay laba sano kabacdina qatar markii aragtay meeshuu waxu waday muxuu ahaa hogaankii u jartay beesha caalamka nimanka hadda aada leedahay oo socdaya runtii xildhibaanada toos xiriir uma lahan laakiin waxaa jira niman shaksiyaada oo xildhibaanada awood ku lahoo maaragtay rag xildhibaano wax badan soo ahaan jiray oo qaabka wax loo kala furfuro iyo qaabka loo banka loo sameeyo waa jiraan oo maaragtay nimankan beesha caalamku xiriir la leedahay ama etoobiya haato ama kenya haato ama dalalka reer galbeedka haadeen ay xiriir la leeyihiin oo ay wax ka dhageystaan oo ay hoos u diraan oo yidhahdaan loodanka saa u shaqeeya waa jiraan laakiin beel caalam beel caalam oo banaanka isu soo dhigaysa oo ismuujinaysa ma ay jirto marka gacanta ay ku yeeshaan xildhibaanada markay ka fulinayaan ideologiga ay xambaarsan yihiin waxaa jira xubno iyaga u dhuun daloolo ka loobingareeya xildhibaanada dhexdooda sidaa maya ay waa sidaas wey ha waad mahadsan tahay stil waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii dowladda federaalka dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaana waa madasha lixdanka oo aalahaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaa maantana martina uga mudane xildhibaan cabdi barre yuusuf jibriil oo kamid ahaa xildhibaanadii federaalka afartii sane ee lasoo dhaafay cabdi barre sidee gu maqaalaha waxaad kamid ahayd guddigii maaliyadda ee baarlamaanka dhaqaalayo kala duwan oo caalamka uu ku taageerayay dowladdana way jireen gudoomiyihii bankiga dhexe muddo iminka kal hore waa tii gabadhii yuusuf abraar la oran jiray iscasishay markii ay sheegtay sida wax u socdaan inay aragtay mar dhexe waxaa jira isaguna lacaga lalahaa bankiga ayaa lagala baxay miisaaniyadda dalka kolba waxbaa lasoo disin jiray waxaa lasoo marin jiray xildhibaanada adigu weliba guddiga aad qaybta ka tahay ayaa miisaaniyadda wax ka desin jiray waxaad naga siin kartaa fikir dhaqaalaha soo galay dalka iyo qaabka uu u baxay bremeli
horta dhaqaalaha dalka soo geli jiray runtii labadii sano oo u horeysay oo laba kun iyo laba kun iyo saddex iyo toban laba kun iyo afar iyo toban beesha caalamku waxay aada gacan saar uleedayd oo u dhiirinaysay oo ahaan siyaasadeed iyo hal hab dowladnimo ay runtii aada ugu hanweyneyd dowladda federaalka markaa markaa joogtay weliba waxay aada iyo aad ay muxuu ahaa beesha caalamka usoo jeesatay inay soomaaliya wax u qabato xilligii la keenay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh la keenay bay aada ugu soo dhiirsatay oo dhaqaalo joogtaa bixin jirtay inkastoo xilligii saacadna dhaqaaluhu socday laakiin dhaqaalaha waxay xoojiyeen xilligii cabdiweli bay xoojiyeen ma dhici jirin maaragtay labadaas sano bil kasta sideed iyo labaatankeeda ilaa bisha ku xigta shanteeda dhammaan hay-adaha dowladda mushaarkooda qaadan jireen maxaa yeelay mushaarkooda waxaa bixin jiray ugu badnaa dalalka norweyn iyo maaragtay turkiga ugu badnaa dhaqaalaha wixii bixin jiray markii gabadha yuusuf ay inta timid oo bankiga runtii muddadii ay joogtay bil ku dhawaad ay joogtay ay wax badan ka bedeshay dhaqaalihii bankiga ay ka bedeshay oo koono caalamiga ay samaysay in la yidhi lacagihii la iska daldalan jiray loo yeeray oo la yidhi lacagahan halkan ku shub oo koonadan ku shub lacag konton milyan oo beesha bangiye adduunka taa laysoo sara oo muxuu ahaa akoon akoon akoono dubaya ku shub ay diiday taasa horta arrinta soomaaliya dhabarjog weyn ku noqotay oo ay soo baxday inaan soomaaliya markaa dowlad laga rameyna ay tahay qaatay ay qaatay qaado waxaa kasii darnaantay oo usii dambeysay haddana oo dhaqaalihii cirka isku sii shareeray markii la keenay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid dhibaato dalka horta ka horeysay ma ayna jirin cumar cabdirashiid laba sano iyo dhowr bilood ba hadda dalka gacmada ra-iisul wasaare ka yahay sideed iyo toban bilood wax mushaara oo la qaatay ma ay jiraan dhaqaalaha dalka soo galahayana intaas waa waa soconhay way soconaysay xoogaal badan baan ka hayaa dhaqaalahaasu meeshay ku baxeen iyo sida loo qeybsan jiray iyo markay bangiga kusoo dhacaan ama dekad ha kasoo baxeen ama eerobor ha kasoo baxeen bishii dekeda keliya waxaa kasoo gala halkii bil dekeda waxaa kasoo xarooda shan milyan baa kasoo xaroota eeroborka laba milyan iyo xoogaa baa kasoo xaroota lacagtaasu okoon dowladeedna kuma dhacdo cid la xisaabtantay cid dabagalaysana male baarlamaankii hay-addii dalka ugu sarreysay oo la xisaabtami lahaana saddex qayb wuxuu noqday shan qaybood baa umanaya qayb madaxweyne xasan meel ku xirtay oo ayagu ilaa sideetimaye xildhibaanho isku haleeyo meel uu ku xirtay oo isaga uu ka baxsho safarada iyo maaragtay dhaqaalaha iyo guryaha degeyha uu ka bixiyo qayb ayagu muxuu ahaa nooshin ujoogahoo markii ay xoogaha dhaqaaluhu ka yaraada ama mushaaraan ku dhacdo nooshin bilaaba oo yidhahdo muxuu ahaa si wax loo nooshin aynu bilowno qayb tiraada dhexdhexaad baa nahayo inta xasan sheekh u tago mar ra-iisul wasaaraha u taga yidhahdo waxaan nahay dhexdhexaad baa nahay annaga bal waxna keeno waxaan maaragtay raggaan ku sheegi lahayd keeno halkaa wax ka daldasha qayb ah iyo qayb iska aamusan oo aan dhex gelin banaankaa taagan iyo qayb muxuu ahaa mar kasta ka difaaci jirtay musuq maasuqa iyo dhibaatada dalka lagu hayay tilmaami jirtay oo runtii markii dambena hadda kariirkii dambena hadda cid kastaa ahaadeen oo soomaali dhan isugu jiray oo aada uga dhiidhan jiray oo diidanaa corruptionka iyo musuq maasuqa oo mar kastana maaragtay tilmaami jiray markii hadda u dambeysay oo xildhibaanada lasoo saarayana si adag loola dagaalamay oo aada lagu muujiyay wax yar maahan intii kale dagaalkooda lagu guulaystay marka horta dalku waa dalka halkaa marhaya dhaqaalihiisuna halkaa marhayaan dhaqaale cid controlaysana ayna jirin beesha caalamkana markii dambe ay xooggeedii joojisay waxyaabahan dambe marka hadda aad aada loo dhacayay oo aada loo dhigisoobaya waxa weeye lacag yar oo turku uu bixisay oo maaragtay laba milyan oo ay bixiso bishii ay bixiso iyo lacagaha dekada kasoo dhacaya iyo imaaraadku asagu dan gaara soomaaliya kaloo aada moodin in si gaar maanta ima- imaaraadka soomaaliya ufiirsanayo dhaqaalihii kasoo bixi jiray lacagahan aada maqaysaan bangigaa lagala baxay iyo waa laxday waxba kama jiraan lacagtaas tiim isku xiran weeye oo bangiga iyo wasaaradda maaliyadda jooga lacagtaa markii lasoo baxo oo madaxweyneha xasan sheeh warqad qoro ama ra-iisul wasaare cumar cabdisheekh warqad qoro lacagtaa ha lasoo saaro waxaa lagu qabanaya maamul baa lagu dhisaya wafti baa lagu aadaya intaa markii lasoo qaado lacagtii waxaa loo bedelaya ilaa meel baa lagu saleynayaa caalamkii ogaada lacagtii waa laxaday raggii xagana waa fakadeen haddee halkaa waxaa ka garanaysaa inaan maaragtay maamulo ama hay-adihii oo dadkaan jirin hanti dhowrkii hanti dhowrkii guudoo rabay inuu si fiican u shaqeeyo loo hanjabayo madaxweynuhu diiday inuu sharciga si saxiixo diiday muxuu ah waxyaabo badan oo khaldan baa dalka sidaas ugu jira marka sidaasaa dhaqaalo u baxaa aad iyo aad baad mahadsantahay cabdi bare si wacan baan u fahanay waanu u ducaynayna dawladda soomaaliya in lahay cid magaranaysa iyo dadkaa soomaaliyed ka saarta baahida aynu ka ognahay inta aad sheegtayba in lahay u sahlo dhinaca kale cabdi bare sidoo kale waxaad tahay saasila iyo qoraal iminka waxay hor yaalla qoraal warbaahinta aad gelisay oo magacaaga ku saxiixan yahay tuduc ka mida wuxuu leeyahay waxaa jirta colaad laba jiho laga soo abaabulay oo isgarabsanaya oo heshiisku waa inay puntland ka saaraan saaxadda siyaasadda soomaaliyeed muxuu yahay arrinkaasi
arrinkaas waxa weye de wax cad waa wax iska cado maaragtay baxsoon maahan waa nimankaan maaragtay buuraha galgala fadhiya oo maaragtay haddii aad ogteed oo koonfurta soomaaliya aada ula dagaa uga dagaalamaya iyo nimankaan caalamka kasoo duulay oo danacis lasoo la baxay oo iyana muxuu ahaa dhinac kale kasoo duulayo oo muxuu ahaa sheegtay qolyihii qandala qabsay kamid ahaa oo iyagu muxua dhinac kale kasoo duulay siyaasadaas labada jiha dhinacaas weeye midu miduna waxa weeye dawladda federaalka ah oo iyadu inaba muxuu ahaa aan aan rabin puntland hankeedii siyaasadeed iyo mowqifkii ay ku taagneyd iyo hankii soomaalinimo lagu yaqaanay inay wiiqdo oo u adeegsanaysa shaksiyaad ka tirsan puntland ka tirsan oo muxuu ahaa dhibaatada ugu weyna maanta puntland hista iyagu ay mas-uul ka yihiin oo culayska ugu weyna dhinacaas oo maaragtay dhinacaas dagaalka ah oo nimanka xagjirada ah oo isbahaysa dhinaca duulaan kaga soo yihiin iyo dhinac dhinaca dawladda federaalka ah oo ay ay ku guulaysatay inay puntland muxuu ahaa awoodeedii iyo maaragtay baawarkii ay ku lahayd soomaaliya ama ilaalintii qarannimada soomaaliya ay ku lahayd ama puntland magacii ay lahayd maanta boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hoos u dhigtay labadaas jaho weeye dagaalka waxaan ku tilmaamay taas labadaasna waxay u baahan yihiin in wax laga qabtay oo loo istaago puntland markii la aasaasay wixii loo aasaasay waxay ahayd kow midnimada soomaaliya inayna kala go- inayna kala go-in labo dawlad soomaaliyeed in la in la raadiyo oo ay soomaaliya ay muxuu ahaa cagaheed isku istaagto oo dawladdan maanta dhisan ilaahay ka sokow maanta madaxtooyada soomaaliya wixii gaarsiiyey waxay ahayd dawladda puntland oo u istaagtay dhowr iyo labaatankeeda sanburbur burburka ahayd allah unaxaystiy cabdullaahi sibu ahaa wixii maanta madaxtooyada maanta quruxda badan oo aada moodid maaragtay sidii caalamkii u qurux badan u dhisay ninkii dhisay oo dhextaajiyay ahayd taasaa soomaaliya puntland looga barta laakiin maanta puntland waxay noqotay iyo puntland oo ilaalin jirtay sharciga iyo dastuurka u yaalla ilaalin jirtay laakiin maanta puntland waxay noqotay in loo helo shaksiyaad burburiyey dastuurkii puntland la odhan jiray sharciga ilaalinaysa nidaamkii puntland ku socotay iyo dowladnimihii raadinaysay midnimadii soomaaliya ay raadinaysay in loo helayo iyagoo u guntageen waxaasoo dhan oo baa horta arrintu ka taagan tahay marka taasna waxay u baahantay in wax laga qabto waa hagaag aad baad umahadsantahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falaaqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana marti inoogu aamudan cabdibare yuusuf jibriil oo kamid ah xildhibaanadii dowladda federaalka ah dhowrka sana lasoo dhaafay cabdibare haddaan ku soco su-aalihii puntland waxay dhisnay siddeed iyo toban sannadood waxaa madaxweyne ka ah siddeed iyo tobankaas sannadood intii madaxweyne soo martay ninkii ugu aqoonta badnaa sida la aaminsan yahay sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa prime ministerka ah nin puntland kasoo jeeda xaggee weeye meesha halista kasoo wajahaysaa maadaama arrinkuu sidaa yahay puntland xiliye ay ka liidatay xiliye aan xamar dawladi ka jirin xiliye nimanka aqoon hooseeya ninkan iminka haystaa ay jirtay halkee weeye meesha aada nugal ka dareemaysa
horta waxa weeye waxyaabaha qaarkood marka horta waa in lagu qofle horta u baahan tahay runtii aniga sidaad igu barateen weli inaan saaxadda siyaasadda ama soomaaliya waxay ku salaysan tahay inaan been ka sheego ama waddo qalloocan ku duwo laguma baran haddana waxaan rabaa xaqiiqda dhabta ah oo puntland maanta ku sugan tahay horta inaan say tahay u sheego qoraalo badan oo kuwa hadda aada leedahay eryaland kasii khatarsan oo kasii culusan maalmaha soo socda waa soo bandhigi doonaa sida aada la socotaan anigu maalintii cabdiweli cali gaas la dooranayay xamar baan joogay maalin markii la caleemasaarayay xamar baan joogay kama qayb gelin midna doorashadiisa kama kama qayb gelin mana aadin maxaa yeelay qofaa taqaaniyaa tahay lama yidhaahdo cabdiweli cali gaas waxaan ku bartay muddadii yareeda oo ra-iisul wasaaraha ahaa dad badan oo reer puntland ama xamar joogay ama puntland joogaan waxaan ka digay waxaana war puntland haddaad maanta cabdiweli doorataan war meel xun bay ka doonaysa ayaan muxuu ahaa dadka caabisa oo qaadi war qof puntland badbaadiyay hala geeyo waa lala yaabay laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin muddo afar shan bilood ka bacdiya baa si fiican hadalkaydu loo baraarooyey oo runtii dad badan isoo waceen oo yidhaahdeen warniyo waxaa sheegtaa soo baxay aqoontu ma tarto wax qiimaa ma tarto haddii qofku madaxweyne noqdo haddii qofku jaamacadaha adduunka ugu sarreeya hadduu noqdo waxa u siyaadahayaa waayo aragnima usiyaadaysa waayo aragnima usiyaadaysa laakiin qofka birka xigmadda iyo aqoonta iyo kartida ilaahay siiyey waa tii ilaahay ku beeray oo hooyo aabiye ku dhaleen oo afartan casho markuu arwaaxda uurka hooyadii ku jiray ilaahay ku beeray taasaa horta aqoonta iyo maaragtay maskaxda qofka ilahay horta ku abuuro oo caqli badan waxaad arkaysaa nin kasoo baxay jaamacadaha adduunka bhd wata kasoo baxay oo uu ka oo muxuu ahaa aan toosin karin dhiil dhacday aan toosin karin waagi horan waxaa maqli jiray hooyaday oo tirada allahu naxariista waxaa maqli jirada markaasu cakir dhacday dhiil dhacday ma toosin karo yani dhiil faariqo qof aan toosin karin macnaheedu wa caaqimo male marka waxaad arkaysaa nin jaamacadaha kasoo baxay adduunka soo maray oo uu ka aqoon badan yahay nin baadiye ka yimid oo weligii qalan iyo boog iswadaay murtida iyo qaybaha ku jirta marka horta a waxbarasho iyo aqli wax ma tartay caqliga iyo maskaxda qofku ku sileeyaa tarta marka anigu waxaan aaminsanahay oo xaqiiqa dhabtaa maanta aan ka hadlahayo oo nina uusan yaar inaan nin si gaar u adkaagayo shalay markaan madaxweyne xasan sheekh aan adkaagahayay oo runta ka sheegahayay oo aan farta ku fiiqahayay dad badan baa waxay leeyihin cabdibare qabiil buu u socdaa cabdibare ka uma socone dowladnimo iyo nidaam baan rabaa laakiin maanta waxaan xaqiijinayaa shacabka soomaaliyeed oo halkan ku jira ama dhegaysan doona ama kuwa dib ka dhegaysan doona waxaan maanta u xaqiijinayaa cumar cabdirashiid iyo cabdiweli cali gaas waa musiibo soomaaliya iyo puntland loo soo diray inay yihiin baan aaminsanahay maxaa yeelay maalintii cabdiweli cali gaas yimid shan bilood ka bacdi wixii mudug ka dhacay waad ogeydeen nimankii inta is abaabulen buuraha galgala inay galeen waa dhibka ay ka sameeyeen waad ogeyd xeerta muxuu ahaa garaac inay inta soo galeen waad ogeydeen intaana kamuusa hadleen inta dhoofo maalinkii xabadu dhacdo diyaaraddu inta raacaa ama etoobiya fariistaa ama imaaraadka aadaa ama muxuu addisaba fariistaa afka waxaa kaga soo hartay waa ka xunnaa iyo tacsiya waxaa kaga soo hartay marka dalkii halkaasu ku socdaa cumar cabdirashiid wuxuu isagu awood baday oo si toosa waa ninkii u jebiyey isagu isagoo ra-iisul wasaarihii soomaaliyada in uu dastuurkii si toosa u jebiyo oo intuu dhulka mareer tago oo istaaga oo yidhaahdo mudug iyo galgaduud baanu u dhisaynaa maamul u dhisaynaa mudug iyo galgaduud waxay noqotay gobol iyo bar waa ninkii koowaad isagoo kasoo jeeda deegaanada puntland oo lagu tiriyo sharci ilaalinta dastuurka iyo ilaalinta soomaaliya lagu tilmaamo waa ninkii koowaad oo jebiyey qodobka toddoba qodobka muxuu ahaa lixdan iyo afraad iyo dastuurka jebiyey ninkii ka tagay afraad oo muxuu ahaa saddex gobol iyo ka badan baa israaci karta waa ninkii koowaad oo jebiyey gobol iyo bar markay noqotay oo aan sharciga iyo nidaamka waafaqsanayn ninkii kale oo ku seexay oo ku qaadacin wuxuu ahaa ra-iisul wasaare cabdiweli cali gaasi u ahaa marka dadka halkaa sharciga saa ugu tuntay oo aan muxuu ahaa puntland dhibaatada ka socota aan ka danqanaynin lama oran karo waa siyaasiyiin srugcadaayaho oo waxbartay lama oran karee war dadka aqoonta leh iyo aqoontooda yaan la isku lifaaqin aqoon wax ma tartee maskax iyo waayo arrimo qofku ilaahay baa ku beeray baa waxaysan marka waxaan aaminsanahay xasan oo soomaaliya kusii tumanayay nimanka u sahlay oo u fududeeyey oo maanta puntland inay gabi haadaan kasii dhaadhacdo oo la isku xirteeyo waa cumar iyo ninka la yidhaahdo cumar cabdirashiid iyo cabdiweli caligaas iyo xasan sheekh taa waxaa daliil u ah hadda puntland waxaa lagu dilay laba wiil ka hor waxaa lagu dilay saddex nin oo muxuu ahaa birmageedaha oo janamale oo saraakiil oo aqoon lahaa lagu dilay dulku dhawaad xamar buu fadhiyaayo guri buu filaho filla hargeysa laga dejiyey bu wuxuu cambainer uga jiraa xasan sheekh suu dowla nama kusoo noqon lahaa ilaahay baa idinku dhaarshay ma waxaa la oran karaa muxuu ahaa waa madaxweynihii puntland tacsiba afka kaga soo hartay war shacabka halkan ku joogo aynu xaqiida ka hadalno war waxa khaldan aynu qabano war haddii shaksi la yidhahdo shaksigaana xun oo xumaatuu sameeyey yaan la xajiimoono runta inta laga hadlo dhabta waa in loo soo noqdaa haddaan maanta oo dhan been sheegayo waxaa laga yaabaa boqola inay ii sacbinayso leeda wallahi cabdibare waa fiican yahy si fiican buu hadla xaqiiqda dhabta haddaan ka hadlano in badan ay leedahay wallahi muxuu aha ninkaasu ujeeduu leeyahay ujeedo ma leeyahay waxaan rabaa dawlad baan rabaa soomaaliya dowladnimo inay ka dhalato in soomaaliya lagu noqdo dowladnimo lagu yaqaan ka noqoto puntland inay noqoto sidii lagu yaqaanay soomaaliya oo dhan intan isu keeno ay meel kasta noqotaan rabaa marka dhibaatadakaas ka taagan weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii puntland nimankan aada carabka ku dhufatay ee buraha galgala kusa in muddaaba way ku jiraan sanadihii iminka lasoo dhaafay dhowrkii sana udambeysay way xasiloonaayeenoo wax qalaanqal siyaasadeeda ama assassinationskii ka dhici jiray magaalooyinka puntland ma jirin ayaalahan ay soo noqdeen last couple month bishii iyo labadii bilood ugu dambeysay maxaa arrintaas larkaa soo kiciyay baad u malaynaysaa arrintan soo istaaday amasoo cusboonaatay puntland waxaa soo kiciyey waxaan rabaa xaqiiqda dhabtaha anigoo maanta horta inaan shacabka soomaaliga aan u sheego ay ogaadaan ay ku dhiiradaan oo ay xogta rasmiga ogaadaan waxaa soo kiciyey waxa weeye sanadkii sanadkan hadda aan ku jirno laba kun iyo lix iyo tobanka maya sanadkii dhamaaday laba kun iyo shan iyo tobanka bishiisii sagaalaad cabdiweli cali gaado wuxuu heshiiyey si toosa la galay nimanka galgala fadhiyaa lagu heshiiyey niman hadda aan rabin magacooda halkaa inaan ka xuso oo xilligii loo baado dambe aan sheegi doono oo nimanka galgala fadhiya nimankaasa u kala dabqaaday waxaa lagu heshiiyey bil kasta cabdiweli cali gaas inuu inuu bixiyo konton kun oo dollar inuu baxsho nimankaas siiyo oo ay dagaalka iribka ay joojiyaan runtii alxamdulilahi rabbilcaalamiin taa wuu ku guuleystay waa ku guuleysteen puntland waxay noqotay meel xasiloon muddooyinkan dambe waxaa laga jaray oo muxuu ahaa dhaqaalihii kontonkii kun oo lasiin lasiinhayay iyo heshiisyadii la galay iyo niman jara maahoo badan oo muxuu ahaa bedel la yiri ay ku khasbeen inay beddelaan oo qaar badan la bedelay qaar kalena dib loogu soo ceshay dee heshiiskii la heshiiyey markii laga baxay oo wixii lagu heshiiyey wax badan ama mid dhaqaala ha ahaato ama niman jara maahoo la bedelayay oo maaragtay nimanka runtii aada u hortaagnaa oo aada maaragtay la dagaalami jiray ama saraakiil ha ahaadeen la bedeli waayey qaar qaar ay nabcaayeen oo dib loo soo ceshin taasaa waxay keentay faldambiyeedka inuu dhaco waana soconaya darreedna waad weynay inay dib ugu hanjabeen nimankii muxuu ahaa ganacsatada ah inay u hanjabeen darreed markhaatidaad ka tiro idaacadaha waa dhegeysanaysa marka niman yahow halkaasaa dalku marayaaye puntland waxay u baahan tahay oo buuraha galgala iyo cabdiweli ay wada galeen ayaa xasiloonida ku timi kabacdina xasiiskii uu jebiyey baa xasilooni darradan dib u istaaray sidaa miya xasiloona waaba sheegay yees taasaa ah taasaa keentay heshiiska baal sidii loo filin waayey oo in badan ay ku cesheen niman badan oo jaramaa oo qaar ayagu marka ay ka baxay inta la bedelay haddana dib loo magacaabay taasaa keentay maxaa yeelay wixii lagu heshiiyey oo saas ahaa oo iyagu ay rabeen inay puntland boqolcid boqol boqolcid cidlaa inta soo harta ay qabsadaan baa qorshahoodu ahaa marka tii hadda ka dhacday ka yimaada puntland ka yimid for example last four years adigu aad kamid ahayd cabdibarow waxaa jiray xildhibaano yani cadcad oo aqalka ka dhex muuqan jiray hadii jaraale aqalka hoose shacabka soomaaliya ama baarlamaanka oo adigu aad kamid ahayd oo xildhibaan maxamed cabdi yuusuf kamid ahaa xasan abshir waa iska caslay mar dhexe yani xildhibaano xayn oo caynkaas sida igu maqaalaan dhammaan cidi kama soo noqon waa maxay baa leedahay arrintaa soo habeynaysa horta weli dhinaci dhaqaalo badan baa jiro inaan hadda sheegaan laakiin dib baad kule iga weydiin doontaan horta sida aada la socotaan dowladda federaalka waa run puntland aniga keliya maahan ragga hara ma ahayn sagaal iyo labaatan xildhibaan oo runtii la oran karo waxay ahaayeen sagaal iyo labaatan xildhibaan oo baarlamaanka soomaaliya ka muuqday oo runtii ama soomaaliya ama muxuu ahaa deegaanada kaleo meel kamida puntland ha ahaato jubbaland ha ahaato muxuaha shabeellada dhexe ha ahaato shabeellada hoose ha ahaato dagaaladii lagu qaadayay oo xasan abaabulhayay xildhibaanadii sida tooska uga hadlayay ahaayeen oo soomaaliya rabay in laga daayo isku isku isku dirka iyo isku magaciisii bishii toddobaad oo sanadkii haddana soo dhaafay shirarkii u dambeeyey cabdiweli cali gaas sanadkii hadda xilligii cumar cabdirashiid yimid ilaa haddeer xamar wuxuu yimid xamar wuxuu shir u yimid oo shir u yimid oo shira kaga soo qayb galay toddobiyo toban jeer xamar yimid toddobiyo tobankaas jeer xamar waxaa laga falanqeynayo oo ugu weyn waxaan maadaashi la yihahda in la sameeyo in heshiis lagu galo maaragtay ama jubbaland ha ahaato ama south east marka aan jirin hadda aafrika ha ahaato ama qoladaan hadda hiiraan had ahaat hirshabeelle loo dhexshay ha ahaato dhinac kasta ha ahaato xildhibaanada deegaanada puntland kasoo jeeda ha ahaato qolada galmudug ha ahaato waxaa heshiis la wada galay dhammaantood heshiis waxaa lagu wada galay si kursigan aan dib ugu soo noqono oo xasan sheekh dib ugu soo noqdo ra-iisul wasaare cumar dib u magacaabo haddii muxuu ahaa ay run ka tahay markaa xasan sheekh iyo koley daacdinada iskuma aqooni waxaa lagu heshiiyey dhammaan qolo walba wax alaale wixii kharasha oo xildhibaanada lagu reebayo waa la reebaya in la in la bixiyo meesha keliya oo ku guuleysatay oo aada ugu guuleysatay oo kharashkii loo dhiibay muxuha ku intisaacday waxa weeye puntland bay puntland bay noqotay qolada galmudug waxaa laba nin bay ku guuleysteen ina inay reebaan bay ku guuleysteen laakiin deegaanadii kaleeto oo dhan kharashkoodiina waa qaateen xildhibaanadiina waa reebi waayeen way soo baxeen laakiin meesha muxuu ahaa maantay dhabar jabka ku dhacay oo aan maanta aaminsanahay qof puntland u hadli kara ama qof oran kara waxaana qalbay inaysan puntland maanta kasoo bixin marka taasay ahayd waxaana lagu baxshay xildhibaanadaas leyskooda la geeyey sagaal iyo labaatanka ah waxaa lagu baxshay saddex milyan oo dollar baa lagu bixiyey waana wax cad lacagtaasuna muxuu ahaa xilligaad rabtaanna waa idinsoo bandhigi doonaa haddana haddaa rabtaan iyadoo faahfaahsan gacantan ku haya waa idin sheegi doonaa siday u baxday iyo xilliga la baxshay iyo qaarka loo baxshay meesha ku socotay lacagta yaa bixinaya tiri sagaal iyo labaatan xildhibaan liiskooda lagu bixiyay yaase qaadanaya cabdibar sagaal iyo labaatanka xildhibaan saddexdaa milyan lacag afar milyan afar milyan iyo muxuu ahaa bar ah oo la bixiyey september toddobadii september bishii sagaalaad lacagtii la baxshay oo saddex saddex milyan iyo bar oo loogu talagalay budgetka puntland loogu talagalay oo anu hadda aan gacanta ku hayo baa lacagtaas baa la bixiyey oo saddex milyan iyo bar ah waxaana lacagtaas sida buugga dawladda ku qoran budgetka laba kun iyo lix iyo tobanka inay qoondada dawladda federaalka ah ugu deeqday puntland ugu deeqday wax cad oo clear weeye cidii u baahana xilligay u baahantaan gacanta ka gelinaya gacantaana ku haya saddex afar milyanta afar milyan iyo barka oo loogu talagalay laba kun iyo lix iyo tobanka deeqaha maamul goboleeda la siinayay qolo walba waa la siiyay iyadoo intaas ka yar laakiin puntland waxaa loogu badiyey in markasta lasoo jeediyo lasoo jiito awoodeedii oo cabdiweli caligaas uu xarun ka dhigto xamar ka dhigto lagama maamulo marka lacagtaas afar milyan iyo barta barka ah oo bishii sagaalaad toddobadeedii la bixiyey oo khasrada dawladda laga saaray puntland federaalka xasan sheekh baa bixiyey sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatanka xildhibaan iyo afar milyan afar milyan iyo barka waxaa gacanta loo gashay cabdiweli caligaas baa loo gashay isagaa la weydiinaya lacagtaas meeshay maaragtay meeshay dhacday iyo qaabkii u baxshay iyo wax shacabka soo puntland loogu talagalay maaragtay in abaaraha iyo dhibaatada loogu looga saaro oo mushaar u bixiyo inuu xildhibaanna kula dagaalamo oo hay-adii kula dagaalamo oo laaluush ku bixiyo waa ayaan darada maanta puntland taala cid inkari kartaana ma jiro cabdiweyne ma inkari karo baarlamaanka puntlandna waxaan rabaa arrimahaas inaan kala qaybsado haddii rabano ay qayb kaqaato iyo shacabka puntland intaba iyadoo caddeynaan gacanta ku haya waad mahadsan tahay dhegeystiya halkaad weli nagala socotaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana marti inoogu ah mudane cabdi barre yuusuf jibriil oo kamid ahaa xildhibaanadii dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdi barre waxaynu kusii saqaynaa barnaamijka gebagabadiisa istiilna waxaynu ku dhex jirnaa qaybtii puntland heshiisyo waxaa tiri dhowaan maamulka puntland ay la galeen kacdoonkii gobolka bari ee galland heshiiskaasi halkeeba ku dambeeyey maxaase lagu heshiiyey
horta waxa weeye sideeda dadku hadduu kacdoon sameeyo waa inuu noqdaa kacdoonku kacdoon aan dhii ku daadan horta waa inuu siisa noqdaa anigu waxaan aaminsanahay shacabkii bari ka kacdoonka ka sameeyey anigu waxaan aaminsanahay mid waa kaga soo horjeeday oo inay xabad xabadu dhacdo oo maaragtay qof dhinto oo dhigdaato oo dhibdhaco taa waa kaga soo horjeeday kumana raacsin haddana cid aan ku raacsanahay qof soomaaliya inuu macno darro ku dhinto ma jecli laakiin sideeda waxaan maanta anigu aan reer puntland ugu baaqaya kacdoo nabadeed inta la sameeyo isbedel haddaan lagu samaynin puntland oo aan la badbaadin bilaha soo socda hadalkeyga maanta wuxuu noqon doonaa hadal taariikho aad dib kaga sheekeyn doontaan maalinkaasa cabdibare hadalkaa yidhi maanta puntland badbaadi u baahan tahay heshiiskaasuna heshiis maaragtay markii dambe ay garowsadeen iyagu heshiiska ay garowsadeen shacabkii puntland oo kacdoonka sameeyey oo yidhi war muxuu ahaa puntland yeena na eersanin yeena burburin yeena eersanin muxuu ahaa aynu aynu bal dib u noqono aynu xal kala raadino kaasoo aha kii ku yimid ma ahay mid ka yimid xukuumadda puntland ama cabdiweli caligaas ka yimid ma ahan meeshuu isla fiirsanaya halkaasu iska fadhiya marna wuxuu uduulayay imaaraad bu aaday uduulayay marna yurub bu aaday hadda meel isaga duulayay marka waxa weeye waxaan aada ugu ambaleynayaa shacabkii gobolka bari oo markii hore kacdoonka inta sameeyey haddana nabad qaatay nabadiina ku wax walbana ku bedeshay inay maaragtay puntland noqoto meel xalis xasiloon oo ayaga gacantooda ayna ku burburin oo shacabkii reer puntlandku indhahooda ay ku arkeen laakiin maanta waxaa alxamdulilahi boqol kiiba toddobaatan shacabka reer puntland maanta wax badan inay ka dharagsan yihiin oo shacabkii muxuu ahaa magaalada boosaaso puntland kacdoon ka sameeyey inay waddo saxa ku socdeen baa qof walba maanta barogsanyaya marka wax heshiisoo hadda lagu heshiiyey iyo wax la kala qaatay midna ma jirto gallan wax dhaqaalana kamuusan qaadan xoolana kamuusan qaadan hantina kamuusan qaadan tanaasul uu sameeyey oo wartay shacabka reer puntland waxaan meesha ka jira markay arkeen ba ogaadi marka taasay ahayd tiina weli waa taagan tahay waxaan rajaynayaa shacabka puntland iyagoo isku duuban inay mudaaharaad iyo banaanbax ka dhana oo amniga nabadeed oo aan ku daadan inay iska wareejiyaan oo maanta ay doortaan labadaa sano arkay hogaamiye puntland isu keena sharciga dastuurka ee puntland ilaaliya jiritaankii sideed iyo toban sano ka hor beelihii wax isku darsaday oo maanta sii kala tegay oo sii kala falloogay oo ismacay iyo ismadii wax aas puntland aasaasay nin isu keena oo maantay badbaado sameeyo oo soomaaliyana badbaadada halkaasi ku jirta ay sameeya maanta loo baahan
waxaa jiray cabdi bare dhinaca puntland siyaasadaha labaatankii sano lasoo dhaafay always waxaa ka imaan jiray niman musharaxiina oo ama madaxweynenimo doonaya ama ra-iisul wasaare sanadkan waxaa kasoo ifbaxay saddex nin bay ahaayeen ninka laya cumar cabdirashiid iyo madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan faroole iyo cali xaaji warsame cali xaaji warsame isaga waxaad moodaa in haruudhuhu qaaday aqalka sare waa kii liiskiisii laga reebay halkaa cabashooyin badan baa ka jiray faahfaahinna naga sii wadoonayn faroole isaguna taa musharax baan ahay cumar buu u tanaasulay oo ayaan dhaweyd gacmaha haysteen oo faroole yidhi waa ka tanaasulay anigu cararkii aan u ordayey madaxweynenimada soomaaliya cumarna waa adiga ka dayrinaya xagee xaajadu ka waalantahay markaa xaajadu waxay ka waalantahay sideeda cabdiweli caligaas horta mid ma rabo wuxuusan rabin qof siyaasiya ama qof waxgarada ama qof fikrad fikrad wata horta marka hore uula dagaalamayo inkasta ha ahaadee meesha wax ka khaldan yihiin oo muxuu ahaa raggaas loola dagaalamay ama cali xaaji loola dagaalamay ama xildhibaanadii hore loola dagaalamay cabdiweli ma uu rabo dhibka halkaa ka jira iyo waxay sameynayaan cid ka hadasha iyo cid cid baa khaldan midna ma lahan cali xaaji wuxuu eersaday ahayd waxay eersaday war cabdiweli puntland meel xun baad ku wadaayeen naga daa intaasuu eersaday xildhibaanadan kaleetana waxay eersadeen muxuu ahaa waxaana khaldana waxaan hala toosiyo marka halkaasaad ka garanaysaa maaragtay puntland indhaha inay isku haysato oo meel faadan kasii socoto madaxweyne faroole waad ogeydeen maalintan ogtay inuu maaragtay aada u hadlay oo ka hadlay dhibaatada faragelinta lagu hayo doorashadii lagu hayo haddii markuu arkay waajib buu uleeyahay waa nin siyaasi oo culus wax badan buu dareensan yahay markuu arkay madaxweynihii puntland inta xamar saldhig ka dhigtay u lobangareenaya xasan shia iyo cumar cabdirashiid u lobangareenaya oo xildhibaanadii ugu hanjabaya inta shir shiryo shir isugu yeero haddii aydan muxuu ahaa cumar iyo xasan aydan doodan laba kun iyo labaatanka waxaa idin fadhiya kabadii muxuu ahaa dalcadii garow idin fadhiya sidii isaga uu aaminsan yahay laba kun iyo labaatan inta lakusoo noqonayo halkaasaa wax ka khaldan yihiin niman yahow khaladkii idinka ujeeda dadkii naandibadaha jooga oo khaladka ujeeda oo maanta i dhegeysanaya oo su-aalaha noocaas i weydiinaya intaad su-aalaha qaadataan dalkii la taga oo puntland la taga oo xamar la taga oo soomaaliya la taga oo maskaxda iyo caqliga iyo aqoonta idinku jirta oo halkaan maanta aad ka sheegaysaan aad og tihiin ku badbaadiya khaladku halkaasi ku jira khaladka idinku qeybaad wax ka leedihiin qeybtaad ku leedihin waxa weeye idinko og khaladku meeshu ku jiro soomaaliya meeshu dhibaatada ku jirto deegaanada nabadaha meesha dhibaatada ku jirto idinku og oo igu himoshana baad leedihiin hebel baa saasa dee idina qayb qaata eedenina kuwaan maaragtay muxuu ahaa ani waa u baxshay muxuu ahaa catir lasoo turay oo bixiyey idinku ha fiirsamine inta tagtaan qayb ka qaata ayna ka ahayn qayb baad ka noqonaysaan dembiga iyo burburka iyo dhibaatada qayb baad ka noqonaysaan hagaag ninka layihaha cabdibare su-aalaha kaa weydiisay degmada gaalkacyo waa degmadiisaad noo sheegtay aad ku dhalatay halka kasoo jeeda weeyaan dagaala soo noqnoqonaya muddo sanada ilaa december sanadkii hore ayaa imika dhowaan kolba ka dhacay dadyow badan baa ku nafwaayay kumanaan kun oo kalena way ku barakacay dadka qaar waxay lahayen waa dagaal siyaasadeed oo abaabulan oo laba geesood ahoo loogu talagalay in sida wax u dhacaa qaar kale waxay lahaayeen dee maamul goboleed wax ka dhiman yihiin iyo kudarsiiyo wax caynkaasa iyo kan ka jaroo ku dari wax caynkaasa ku salaysan yihin qaar kale waxay ku fasirayeen waa colaad udhexaysa laba qabiil iyo arrin caynkaas dagaalka gaalkacayood muxuu salka ku haya ogaalkaaga halkee buuse ku dambeeyey oo iminka ku intahooda
dagaalka gaalkacyo waxaan umaynayaa inta halkan ku jirta waxaan umaynayaa in badan inay og yihiin salkeedu meeshu ku salaysan yahay laakiin dad badan baa wax dadku ma rabaan maaragtay salkeeda iyo asalkeeda meeshu inuu ka inuu kasoo baxo inuu aska ku dhifto ma rabo gaalkacyo dhibkeedu wax badan buu soo jiray in badan buu soo jiray waxaa labaad burburkiis dowladii soomaaliya jirta dhibkaanu jiray maaragtay aanooyin qabiil baa jiray laakiin maanta dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo soo magaciisowday waxaa loo adeegsaday oo hormood ka ah saddex nin baa loo adeegsaday cabdikarim cabdikarim guuleed cumar cabdirashiid iyo cabdiweli calgaas baa loo adeegsaday waad ogtihiinoo maalintii hadda u dambeysay maalintii oreysa wadada xuntaa la isku leynhayay arrin lasoo abaabulay bay ahayd oo laga soo shaqeeyey oo cumar cabdirashiid iyo ninka la yidhaahdo cabdiweli caligaas ay raalli ka ahaayeen oo xaqiiqda dhabta qof walba ogyahay waxay raalli ka ahaayeen markii la kacay oo la diiday maaragtay gobol iyo bar in cumar ka shaqeeyey in meesha dagaal ka dhaco cabdiweli cali gaasana isaguna xoogaa dhaqaalaha ku qaataan oo meesha dulaal ku qaataan si loo aqoonsado galmudug in loo aqoonsado waa la aqoonsaday dad dad baa ku dhaan ku dhintay dhibaataa ka dhacday wado yar oo ummadoo dhan intifaacisoo yara waxa ka dambeeya waa dareemi kar waa dareemi kartaa taasna waxaan qabaa inaan taa la isaga harin tii hadda u dambeysana sidoo kaleeto qorshe waxaa jira hadda cumar cabdirashiid iyo uu dejiyey qorshehe uu dejiyey cabdiweli cali gaasana uusan kala jecin oo raalli ka yahay oo sida bal galmudug ay u caddaysay ay tiri ilaa burtinland xuduudaynu nahay kow horta mid waa midaas amison gaalkacyo in la keeno oo airbortka gaalkacyo iyo isbitaalkii weynaayo gaalkacyo ciidamada amison la keeno oo noqdo gaalkacyo meel loo arko meel maaragtay laba reer isku haystaan oo iyadu maaragtay dhexdhexaad u noqdo laba reer isku haystaan marka labadaba waxa weeye heshiiska laga wado iyo waxa la wada meelaha kale maa laga danqabo dhibaatada kale meelaha ka dhacda shabeelada hoo dhexe shabeelada hoose marka dadka lagu gumaadayo oo beerahooda lagubayo oo la dhibaateynayo maa laga hadlo meesha la yihahdo muxuu ahaa jawhar dadka masaakiintaas shareer weel oran jire lalaynayo lagumaadayo maa laga hadlo maxaa gaalkacyo aad aragteen oo say tahay la isugu dilayayo idda usoo dhexgelaysa magaciisa usoo gelaya waxa weeye meesha dagaalkeeda waxa horinhayo oo abaabulhayo cabdiweli caligaas iyo ninka la yihahdo cumar cabdirashiid iyo ninkeeda cabdikariim guuleed iyo xasan kiir oo intuba la rabo in gaalkacya ay noqoto meel loo tuso caalamka meel loo tuso meel la isku haysto oo aan muxuu ahaa aan cudugaar ulahayn kabacdina amison la goyo amison hormoodka u noqoto markii faa'iidada ugu jirtaa cabdiweli iyo cumarba gaalkacyay kasoo jeedaan waa niman reer puntland baraka cadood iyago jilicsan halkaa degana dan ugu jirtaa sida muuqata ma jirto marka laga reebo dhaqaalahana carabka ku dhufatay mooyaane danta ugu jirtaa waxaanu dhibaataa inay geystaan waa maxay adeer danta ugu jirtaa waxa weye markay arki waayeen dad la xisaabtama iyo dad qayliya iyo dad la hadla danta ugu jirtaa waxa weye dhibku inuu sidaas u socdo oo ay xataa ay rabeen doorashada soomaaliya khalkhal in la gesho oo layihahdo gobolka mudug dhibaataa ka socota soomaaliya dagaalaha ka socda ayagoo qorshahooda kule ugu weyn dhaqaalaha markii laga reebo qorshahooda ugu qorshahooda wuxuu ahaa inaan inaan inaan dawladda federaalka ah ayna doorasho gelin oo sidaa doorashada ugu socota qorshahoodu ahaa weli welina sidaas ugu socota cabdibare soomaalidu dhaqan bay ka dhigteen dhawaanaha siyaasiyiinta soomaalidu intay xilka hayaan noocuu doono ha ahaade ma xaqiiq waramaa badiba waxyaabaha ay og yihiin shacabka lama sheergareeya kolkay laakiin xilka waayaan kabacdi bay badanaaba afka furtaa arrinkani muxuu yahay
horta aad baad umahadsantaho aniga hadda saad og tahay waxa maanta aan sheegayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hore u sheegi jirin ma qarin jirin dhibaatadu meeshay ka qorantay muxuu ahaa meesha sartu ka qorsan tahay horaan u sheegi jirin sideedana siyaasaddu maalinba meel bay taagan tahay siyaasadda waxa weeye maalina laba jeer min waxay leedahay min waktigeed laga hadlay leedahay waxyaabihii hore aan ka hadli jiray waxay ahayd waktigeedaa taagnaa oo xilligeedaa taagnaa laga hadli jiray tan maanta aan soo bandhigaya waxa weeye waktigeeda bay taagan tahay kuwo dambe oo hadda dib ii haray oo maaragtay hadda halka inaan ka sheega aan rabin oo media aan gadaal kasoo sheegi doonana waktigeeday leedahay marka siyaasaddu sideedaba ma ahan siyaasad hal mare la bustaacinayo teenba teen bay leedahay taarikhba wixii dhacay baa la sheegaa taarikhba waxaas waxa waxa waxaas dhaceen baa la sheegaa marka anigu xil maanta anigu aan u oomanahay iyo magaciisa aan u marinmahay waxa aniga igubahaya soomaalinima igubaysa dowladnima igubaysa shacab soomaaliyeed macandarre in la isku dira igubaysa hanti shacab soomaaliyeed in maaragtay corruption iyo musuq maasuq lagu sameeya igubaysa marka waa in la caddeeyaa la xaqiiqa meesha dalku ka buko doogtu meeshay ka qurusan tahay si loo helo daawadii si loo helo marka waa idin tilmaamay meesha maanta doogtu ka waa idin tilmaamay daweeya maanta waddo waa idin tilmaamay dhegeystayaal nagala socotaan welina waa madasha lixdanka waxaynu ku dhownahay ama kasii shaqaynaa barnaamijka gabagabadiisii cabdibare waxaa dhowr jeer carabka ku dhufatay jilaaca hogaanka puntland marmarka qaarna aad tidiba waxaa loo adeegsanayaa oo nimankan meesha loo keenay in puntland lagu burburiyo waa cabdiweli iyo cumar iyo rag iyo carabka ku dhufatay waxyaaba badan oo runtii la oran karo signalada aad bixinaysid way caddayn bay u yihiinna way muuqdaa laakiin markii laysku soo wada xoodhiyo puntland waxaad moodaa inay sida raalli kaga yihiin dadkuna ay ku qanacsan yihiin kacdoonkii bari markaan aragto aada u liiliijiyey sida loo damiyey dagaaladii gaalkacaya ee soo laalaabanayay markaad eegto puntland aalaaba waxay ka qaylin jireen dastuurkii baa la farafareeyey ama dastuurkiibaa dee magaranaysa qodob baa la furay waxyaaba caynkaasa imika ma jiraan waxaa kale oo dhawaanaha soo noqnoqonayo aada iyo aada soo noqnoqonayo waxa weye cabdiweli maxamed cali gaas waa madaxweynaha puntland waxyaabo intuu diido next dayna laga noqonayo ama next week laga noqonayo for example four point five yeeli mayno haddii banki mu yimaado ma yeeli doono wax kasta oo dhaca in galmudug ay maamul goboleed noqoto ma aqoonsan doono haddii ciisa jeexsoodum waxyaaba caynkaasa dhammaanna la wada ogolaaday waa maxay sababta arrinka dambaysa
horta waxa weeye shacabka puntland waxaan horta qirahayaa shacabka puntland waa shacab muxuu ahaa la oo aan had ila aan helin hoggaan caadila oo caadil ku maamulo shacabka puntland waa shacab nabad jecel waa shacab dawlad jecel waa shacab ka carara qas iyo qalalaasi inay halkaa ka dhacaan ka carara maxaa yeelay waa dad u bisil dawladnimada iyo nidaamka iyo horumarka hoosta u bisil weeye oo runtii waxyaabaha iyagoo waxa arkaya ay isu nabhayaan oo isu adkaysanayaan oo ay leeyihin bal waa la toosi doonaa waxay diidayaan dawcadaas yaroo maaragtay dawladda inay ka burburto ama qalalaasa ka dhaco laakiin waxaan arkaa hadday saa kusii socotaa dhib badan inuu imaanayo inuu imaanayo waxaad qasataa waxaad qasataa waa baaska baa layidhi sidaa la socota waxaa tihi ban kimbon baa halkaa yidhi markuu cabdullahi caligaas halkaa yidhi maraykan iyo canada markuu imaanaya ka hadlaya waxay ahayd bishii maarso kow iyo tobankeeda laba kun iyo lix iyo tobankii markuu yidhi haddii bank inuu yidhahdo forbon yeeri mayno hase ahaatee wuxuu warqadda saxiixay shirkii january lagu qabtay kismaayo ay nimanka hogaamiyaasha isugu tegeen oo january lagu qabtay markaasuu saxeixay saxiixun xilligaasu ka horreeyey dadkaanu mar sibood iyo magaciisii ka urursanayo uu ka dhisanaya maahani marka uu halkan dadka ku berdurucsanayo banku hadduu yeel ma yeelayo saxiixu waa dhacay waana diyaarsanaa oo four point five maalintaasa horta la dilay midaan maaragtay keenaysa go-aan maantay inta qof aatay berri uu ka noqonayo haddee kaas inaad uweydiisaba ma ahaynba qof walba waa dareemi karaa macnihiisa iyo maaragtay aqoontiisa iyo maaragtay qofku wuxuu yahay iyo kartidiisaba su-aal ugu noqon maayo adaaba idinkaaba ka jawaabaya jawaabta idinkaa badidida ku ceshaba marki qof dhan oo mas-uula inta go-aan qaatay maalmo yar waa ka noqday taa wa waad garan kartaa macnaheedu meeshu ku socdo waad mahadsan tahay cabdi bare dhegeystayaal halka nagala socotaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana marti inoogu ah mudane cabdi bare yuusuf jibriil oo xildhibaanka ahaa dowladii federaalk ee soomaaliya xildhibaane waxaan dooneynaa in laba saddex su-aalood ay ku weydiiyaan xubno ka tirsan madasha lixdanka oo aada u muhiima waanu dooneynaa inaad waktigaagana siiso barnaamijkii sidii kale anigu waa soo gebagabeeyo su-aalahaygii haddii ay jirto adigu wax faahfaahin oo dheeraad ood cilqabto aad doonayso inaad ku darto waan soo dhaweyneynaa haddii kale waxaan fasaxayaa saddex qof baan siinayaa saddex su-aalood inay ku weydiiyaan haddii ala yidhaah hal su-aal baan rabaa hal arrin aan muxuu ahaa aan aan ka tegaan rabaa inaa idin wey inaan raba halkaan sheego waxaan rabaa baaqan waxaan u dirahayaa shacabka puntland iyo waxaan u dirahayaa baarlamaanka puntland baan waxaan u dirahayaa in dawladda puntland lacago loogu deeqay anigu maadaama ay guddigii baarlamaanka maaliyadda federaalka aan ahay sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii maamul goboleedyada qolaba waxbaa loogu deeqay dawladda puntland waxaa loogu deeqay lacag saddex milyan iyo laba boqol iyo konton kuna oo saddex jeer oo kala gedisan safaradiisi uu yimid oo ah taa lacagtaas waa lacagtii deeqaha soo galay puntland soo galay caalamka soo galay oo puntland ay qoonda ay qoonda qadashay ahayd lacagtaas ma ayna gelin khasnad puntland dawladda puntland leedahay ocoon puntland leedahay ma gelin hala weydiiyo wasiirka maaliyadda waa in puntland weydiisa baarlamaanka puntland weydiiya laba kun iyo lix iyo tobanka bisha december september hadda aan sheegaya afar milyan iyo shan boqol oo kun oo ka oo dawladda puntland loogu deeqay oo cabdiweli caligaas gacantiisa gashay labadaa lacagood gashay waxaan filayaa lacagahaas inay inay yihiin muxuu ahaa toddoba milyan toddoba milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun oo labadaas sano puntland dawladda dhexe ugu deeqday in lagu takrifalay marka baarlamaanka puntland arrintaa waa inay dabagal ku sameeyaan cid allaale cidda u baahana cadeyntooda anaa gacanta ku haya dalkii abaaru ka dhacday dadkii oo dhiman haya xoolihii dunyadii oo baaba-ay inaan dawladdu ilaa hadda hal aansi ku magaceyna waa ayaan daro madaxweynihii dhamaa oo loo idmaday inuu diyaarad diyaarad wareeg ku jiro carrada iska wareegaya hadda bulkudhawaadna xamar filooyin intay ka karaysay iska fadhiyo taasu waa ayaan darada maanta puntland ku dhacday shacabka puntland bay taasuna u taal jawaabta ay ka bixin doonaan iyo waxay ka qaadan doonaan ama aqoonyahan ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama siyaasiyiin ha ahaado taasaan kusoo gabagabanaya baaqaana waxaan u diraya qof kasta oo muwaadina oo reer puntland siduu puntland u badbaadin lahaa toddoba toddobada milyan muxuu ahaa toddoba milyan toddoba boqol iyo kontonka kunna lagu dabagalo madaxweyne cabduuli calgaas meeshuu geeyey iyo meesha uu ku shugay waa in waa in la dabagalaa caddaynteediina cid allaale cidda u baahan aniga oo cabdibaraha gacanta ku haya xiliyada la qaaday sida loo qaaday dawladihii baxshay iyo maamul goboleedyada kaleetana waa haya dibda iyadoo qoraalan gacanta ku haya maamul goboleedyada kaleetana lacagahaas ay qaateen oo saas kale inkastoo ay yaryihiin ayagu ayana gacantan ku haya iyagoo faahfaahsan oo xilliga dambe aad weydiin doontaan taariikhda ku waadi doona haddii rabbi aad iyo aad baan Waad umahadsantahay mahadsantahay. boqol kiiba boqol may macluumaadda maanta aad naga aqbashayna waa kusoo dhaweynayna boqol kiiba boqol waxaana ku dhegeysanaya dhowr boqol oo qof oo soomaaliyeed baa sidaas ku dhegeysanaya waxaana hubaa dhowr kun oo kale inay ku dhegeysan doonaan oo iyaguna meediaha kala soo xidhiidhi doona kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil oo maanta madasha sigistiga ma- inoogu ahaa marti oo inooga xog warramay waxyaabo badan oo aynan ogeyn waxaan la socodsiinaya anigoo farxaan axmed nuura barnaamijka mid ka mid lamida aynu dib ugu kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiin waxaan iskaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo